waan idin salaamay awow soo dhowaada fikradaha xalliye iyo xalqad kale mawduuca aan rabo xalqadan inaan si fiican kugu fahansiiyey waxaa waaye sidee kor ugu qaadi kartaa kalsoonidaada nin ahaan labaxinidleel badan baa jira oo fiidiyooyada igu soo weydiiyey dhahayniah waxaa rabnaa fiideo nooga soo samay sidee kalsoonideeda kor ugu qaadi karaa kalsoonida aad bay u liidata sidaynu ognahayna rag badan oo dhallinyaraha oo soomaaliya waxa ugu weyn meesha ugu weynee laga haysto ama ciladaha ugu badanee badana ay la kulmaan ama iyaga ku dhacday waxaa waaye kalsooni darro waxyaaba badan ragga badankooda waxay u samaynayaan kalsooni darro isma aaminsana kalsooni nafeedna ma haystaan xalqadan marka waxaan kugu barayaa sidii aad kalsoonidaada kor ugu qaadi lahayd steb by steb dhammayso videoga haddii aad hadda kusoo biirtay channelkana subscribe saar like-na samay qodobka koowaad ee nin ahaan marka ay imaato kalsoonidaada sidaad kor ugu qaadi karto waxaa waaye horta waa inaan isla fahanno ma jirto wax aad maskaxda ka samaynaysid ama aad afka ka dhahaysid oo maalin uun kalsoonidaada kor u qaadaya kalsoonidaada si aad kor ugu qaadid waxaa waaye ficil maskaxda ka saar inay jiraan waxyaabo kaloo aad samayn kartid oo aan ficil u baahnayn ama waxqabad aan u baahnayn si aad kalsoonidaada kor ugu qaadid haddii aad noloshaada meel iska fadhidid waxba aadan qabanaynin shaqaynin guriga hooyada aad joogtid lacagaadan samaynin waxba aysan ku soo gelin xirfad aadan lahayn wax aad ku fiican tahay aysan jirin way adkaanaysaa kalsoonidaada inaad kor u qaadid kun video haddaad daawata xataa way adkaanaysaa waayo imageka aad iska haysatid ee shakhsiyadeed aad buu u hooseeyaa waxaana mar kasta aad arkaysaa xaaladda aad ku jirtid marka loo barbardhigo ficilada aad samayn lahayd mar kastoo aad ficil samaysid waa mar kasta oo aad kalsoonidaada kor u qaadi karaysid qodobka koowaad ee aad kalsoonidaada kor ugu qaadi karaysid waxaa waaye qabo waxyaabaha noloshaada tayadeeda kor u qaadaya badanaa waxaa laga yaabaa in aynu ka cararno waxyaabaha adag sida inaad shaawar qabow qaadatid inaad biyo qabow ku qabaysatid inaad jiimka aadid inaad cunto nadiifa cuntid inaad xilli hore seexatid inaad wax akhrisid in aad shaqo dhowr jeer lagaa soo diiday ama meel rejection lagaa soo siiyey oo aad isku dayeysay inaad shaqo ka heshid aad ku laalaabatid mar kasta oo aad qabatid waxyaabaha uu kor u qaadaya tayada noloshaada ama qualitiga noloshaada way fududaanaysaa inaad kalsooni dareentid waayo waxyaabahaas waa challenge way adag yihiin qof kasta ma sameeyo meeqaydin ka mid ah subaxii ku qabaysata biyo qabow meeqaydin ka mid ah subaxii aalsey intay baxaan ku dabaalan kara biyo qabow waxaa laga yaabaa meeqaydin ka mid ah idinka alsaydii intay ka lahaan jimaada ama habeenkii aada waxyaabaha nafsadaada tayadeeda kor u qaadaya ee marka aad samaysid aad dareemaysid qofka aad tahay positive aad ka dareemaysid waa inaad samaysid mar kastoo aad ka carartid waxyaabaha adag ee haddana kor u qaadaya tayada noloshaada oo dhammaantoodna ay wada adag yihiin jiimka in la aada ma fududa inaad subaxii biyo qabo ku qabaysid ma fududa inaad wax akhrisid ma fududa inaad ontime ahaata ma fududa waxyaabahaasoo dhan waxay kor u qaadayaan tayada noloshaada ama qualitiga noloshaada haddii aadan samaynaynin marka way adkaanaysaa inaad kalsoonidaada kor u qaadid marka xasuusawow kalsoonidaada si aad kor ugu qaadid waa kuu muhiim inaad qabatid waxyaabaha kor u qaadaya tayada noloshaada sida kuwaan kor kusoo sheegay qodobka labaad si aad kalsoonidaada kor ugu qaatid wuxuu noqonayaa ka dhabay hadalkaaga qaarkiin iska dhaaf cid kale inaydin aaminto ama cid kale inay idinku dhahdo waxa aad sheegaysaa waa run ama aad aaminsan tahay been baad sheegaysaan nafsadiinaad been u sheegaysaan beenta ugu xunaad qof u sheegi karto maaha beenta aad qof kale u sheegtay waa beenta aad nafsadaada u sheegtay mar kasta haddaad dhahday maanta waxbaan qabanaya video baan duubaya maa duubin haddaad dhahday maanta waxaan samaynayaa shaqaan raadinayaa c v baan meel geysanaya ama c v yaan diraya ama waxyaabo kala duwan baan samaynaya maad samaynin jiimkan aadaya maad aadin ballan baad qof la lahayd waad u gembisay sidaad rabtaa inaad isu aamintid ama kalsooni iskugu qabtid deep down nafsadaada waad og tahay inaadan ahayn qof lagu kalsoonaan karo marka inaad hadalkaaga ka dhabaysid haddii aad meel aadaysid oo aad qof la ballansan tahay siddeedda subaxnimo siddeedda subaxnimo meeshaad joog toddobada iyo afartan iyo shan sii joog haddii aad labiyo tobanka meel ballan ku leedahay ama shaqo aad aadaysid ama aad shaqo xaraysanaysid ama aad qof aad saaxiibatihiin la kulmaysid wax u qabanaysid ama wax arrin idinka dhaxayso ama miitin uu jiro xilli hore sii tag meeshaas maxaad aaminaysaa nafsadaada in aad ka dhabaynaysid waxa aad dadka ku dhahday ka sokow taas waxaad dadka ku dhahdayna waxa adigu aad isku dhahday waa inaad ka dhabaysid waxaad dhahday "S- toddobada habeennimo waxaan aadayaa jiimka lixda iyo afartan waa inaad jiimka sii joogtid waa inaad ka dhabaysid hadalka aad leedahay mar kastoo ay adag tahay inaad ka dhabaysid hadalka aad leedahay ama waxa aad sheegaysidna waa mar kasta oo adiga si hoose aad u og tahay inaadan ahayn qof la aamini karo iyo qof lagu kalsoonaan karo intaba ka dhabay hadalkaaga waxaadna arki doontaa in is-aaminsanaantaada iyo kalsoonidaada nafeed ay kor isu qaaday inaslavanarjaneow qodobka saddexaad si aad kalsoonidaada kor ugu qaadid isbeddel weyn noogu samaysid wuxuu noqonayaa baro waxyaabaha aad ku fiican tahay waxaa jirtaa qof kasta wax buu kaga fiican yahay qofka kale waxaa laga yaabaa aniga waxyaabahan ku fiicanahay ma aha adiga waxyaabahaad ku fiican tahay marka nin ahaan mar kastoo aad baratid waxyaabaha aad dadka kale oo dhan kaga fiican tahay ha noqoto sida loo hadlo ha noqoto inaad eh, si fiican u train garaysid ha noqoto inaad ganacsado fiican tahay ha noqoto inaad iskiilka ama xirfadda aad leedahay aad ku fiican tahay oo ka mid tahay dadka ugu fiicfiican ee magaaladaas ama waddankaas jooga mar kasta oo aad ka warhaysid waxa aad ku fiican tahay ee aad qof kasta ka taqaanid ee aad expert ku tahay waa mar kasta oo kalsoonidaadu ay kor aadayso waayo waxbaa jira lagaa weydiinayo waxaa jira waxaad ku takhasustay waxaa jira wax dadka kale oo dhan aad uga fiican tahay heer dadka kale ay u baahan yihiin jawaabaha ku aadan mawduucaas tusaale oo kale hadda markaad fiirisid een, fitnesska oo kale haddii aad tahay trainer ama haddii aad tahay tababare jirdhis oo aad tahay ninka ugu fiican magaalada jooga ee markay imaato jirdhiska iyo arrimaha la xiriira caafimaadka jirka iyo sida jirka lagu dhiso sida weydka lagu luusgaray waxyaabahaasoo dhan ugu fiican ee su'aal laga weydiin karayo kalsoonidaadu lama mid aha nin trainer iska ah ama tababare jireed jidheed iska ah oo iska iska samaynaya rabbiyasir iskaga jira marka mar kastoo aad baratid waxyaabaha aad ku fiican tahay haddaad driver fiican tahay oo mee- eriyada aad joogtid ninka ugu gawaari fi- wadista fiican aad tahay sida driftin inaad samaysid ama gawaarida tartanko kale aad ku fiican tahay banooniga ninka magaaladaas ugu fiican xirfadda aad taqaanid ee aad dadka kale oo dhan kaga fiican tahay mar kastoo aad baratid inaad ku fiican tahay waxaas waa mar kasta oo kalsoonidaadu kor ay isu qaadayso inaslavanarjaneow soo baro raadi maxaad ku fiican tahay dadka kale oo dhan kaga fiican tahay taasina waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada haddii aadan aqooninna raadi hadda kadib qodobka afraad waxa uu noqonayaa sax sida aad iskula hadashid badankiinna sida aad isula hadashaan ama markaad kulligan markaynu keli wa- kelinahay ama aynu meelaha keligeen wada joogno innagaa isla hadalna maskaxdeennaynu iskala hadalnaa maaha inaynu afka kor u qaadno ama aynu isla sheekaysano kor codka u qaadno laakiin maskaxdaad iskala sheekaysanaysaa mar kasta oo aad isula hadlaysid si negatifa mar kasta oo aad iska aaminsantahay inaad tahay qof liita mar kastoo aad iska aaminsantahay inaad tahay nin aysan waxba u suurtogeli doonin mar kastoo aad iska aaminsan tahay adiga inaadan weligaa guulaysan doonin mar kasta oo adiga sida aad isula hadashid ay hoosayso waa mar kasta oo kalsoonidaadu ay hoos sii aadayso marar badan kalsoonidaadu waxa ay meesha ay taagan tahay u taagan tahay waxaad leedahoo kale aniga naagay rabta ma jirto naag dambe oo aniga ila hadli rabtaa ma jirto aniga maxaa laygu falayaa anigu muhiim ma ihi weligay waxba iima suurtogelayaan anigu reer hebel baan ahay weligay ma guulaysanayo qashinkaasoo dhan baad maskaxdaada ka dhaadhicisay heer nafsadaadu ay aamintay sawirkaas sawirka aad iska aamintay unbaadna bannaanka keenaysaa weligaana uma muuqan doontid nin kalsooni leh oo waxa uu ka sheekaynaya ama waxa uu ka hadlaya yaqaana marka beddel qaabka aad isula hadashid nafsadaada si aad kor ugu qaadid kalsoonidaada xataa haddii aad xaalad adag ku jirtid xataa haddii aad arkaysid waxyaabahaad qabanaysid inaysan shaqaynaynin waxaad dhahdaa way shaqayn doonaan waan guulaysan doonaa way ii suurtageli doontaa wax kasta okay bay noqonayaan ma aha inay wax kasta hadda okay yihiin laakiin sida aad nafsadaada ula hadlaysid waxay ka turjumaysaa wax badan waayo maskaxdaadu way dhegaysanaysaa mar kastoo brograamka aad ku celcelisid waan liitaa waan hooseeya qof ma ihi anigu weligii waxba ima suurtagelayaan calaacalkaasoo dhan aad ku jirtid naag aniga i rabta ma jirto dhowr naagoodaa shukaansan jira ayagu dhahay nima kuma rabno bas waay way ii dhammaatay waxaasoo dhan mar kastaad ku celcelisid maxaa dhacaya negative bay maskaxdaada u brograamsanaanaysaa qofka ay maskaxdaadu kaa aaminsan tahay inaad tahayna waxaa waaye qof liita oon waxba qabsan karaynin kalsoonidaaduna sidaa darteed hoos bay ku gelaysaa rag badanna way haystaa xanuunkaasi wuu haystaa marka bilow inaad si positive isula hadasho bilow inaad nafsadaada ula hadasho sidii qof aad u muhiima xaaladuhu xataa hadday kugu adag yihiinna inaad u sheegtid in wax kasta oo kay noqonayaan wax kastana isku aadayaan marka bedel awow sida aad nafsadaada ula hadashid isbedel weyn baadna ka arkaysaa kalsoonidaada qodobka shanaad ee aad kalsoonidaada kor ugu qaadi kartid isbedel muuqdana aad ku samayn kartid videogan inta aad daawanaysid haddii aad practice garaysid dad badan markaan videoyadan samaynayo waxay u malayaan sheeko iyo madadaalo haddii ay ku anficeen videogan waxyaabahan ku sheegayo practice garay tijaabi fiirina wixii kuu shaqeeya qodobka shanaad si aad kalsoonidaada kor ugu qaada oo wuxuu noqonayaa ka taxadar nadaafadaada shakhsiyadeed markaynu ka hadlayno nadaafadda waxaa soo hoosgelaya qabayska waxaa soo hoosgelaya dhar nadiifa inaad xiratid waxaa soo hoosgelaya inaad nigisyo nadiifa xiratid waxaa soo hoosgelaya in aad caraftaada kor u qaadid adoo dhididsan oo soo shiiraya oo aa og inaan inaadan maanta qabaysanin ma jirto kalsooni aad dareemaysid rag badanna way ku dhiban yihiin markaa imaato nadaafadda cidyaha iska jar cadayso maalinkii laba jeer saddex jeer halka wax ee aan kaa ballanqaadaya waxay tahay xataa diinteenna way sheegtay nadaafadda qayb iimaanka ka mida waa so haddii lagu dhahay iimaankaaga oo dhan nadaafadda waa qayb ka mida sidee baad rabtaa in aad kalsoonidaada kor ugu qaadid adoo wasakhlaa rag badanoo dhusuqlayaalaa jira oo wax kale aan qabanin waxaa laga yaaba maalinka o dhan hal maalin qabaysto ay okay ku yihiin nadaafadaada kor u qaad kabahaaga nadiifa noqdaan sokskaaga sharabaadada nadiifa noqdaan sida aad isu kaari garanaysid nafsadaada ama qaabka aad marka aad bannaanka aad u baxaysid aad iska dareemaysid qayb weyn bay ka qaadataa inaad kalsoonidaada dhistid ha filin adoo wasakhaysan adoo dharkii aad afar beri wadatay shan beri aad ku laalaabanaysid haddana inaad dareentid in aad tahay nin kalsooni leh way adkaanaysaa adigu xataa waad sogtahay waxaad samaysay waad sogtahay sida ay u hoosayso nadaafadaada ama hayjiinkaaga ka taxadar awow hayjiinkaaga si kalsoonidaada ay kor u aado nadaafadaada shakhsiyadeedna waa ku muhiim mar kasta inay jek ahaato on boint ahaato oo aad fiirisid sida ay tahay qodobka lixaad waxa uu noqonayaa ka taxadar jirkaaga iyo caafimaadkaaga maxaan ka wadaa marar badan waxaa laga yaabaa inaad si aad kalsooni u dareentid aad suud qaaliya soo gadatid aad dhar qaaliya soo gadatid fanaanado qaaliya surwaallo designera kaba designer waxaasoo dhan laakiin halka waxaan kuu sheegaya waxay tahay haddii sida aad u eg tahay aysan ahayn si aad ku qanacsan tahay waxaan ka hadlayaa inaad buuran tahay inaad caato tahay inaad caloo leedahay inaad skinifaad tahay inaad baruur leedahay haddii sida aad u eg tahay aadan ku qanacsanayn ama jidhkaaga uusan dhisnayn oo uusan caafimaad qabin way adkaanaysaa kalsoonidaadu inay dhisnaato hal wax baan kuu sheegayaa uma malaynayo inaad iga dhaadhicinaysid inuu jiro qof buuran oo okay ku ah oo ku dhahaya kalsooni baan ku leeyahay sida aanu ekay maya kuma aha way og yihiin inuu wax ka khaldan yahay waxna u baahan yahay inuu sameeyo mar kastaba dar qaaliya xidhato mar kastood kaba qaaliya xidhato wax macnaa ma samaynayso haddii jidhkaaga aadan ka taxadarin oo jidhkaaga uusan caafimaad qabin marka jirdhiskaaga jirkaagu sida uu egya haddii aad weyd leedahay oo baruur ku saaran tahay iska rid baruurta haddii aad tahay skinifad oo aad tahay nin caataa haddana caloole dabale waxaasoo dhan iska jar taasna waxay kaa caawinaysaa bilow inaad murqo dhistid waxay kaa caawinaysaa xataa haddaad xidhatid funaanad hal daalara ama laba daalara jidhkaagu si nadiifa buu ku soo baxaya waad ku quruxsanaanaysaa wax kastoo aad xidhatid waayo physically baad attractive u tahay ama aad u dhisan tahay adigana kalsoonidaadu way isbedelaysaa sidaa daraaddeed markay dadku jiimka bilaabaan markay jirdhiska bilaabaan markuu dadku weydka ka dhaco kalsoonidoodii hawaday gashaa mana malaysan kartid qofkan waxaas leeda nin qofkan ma qofkii aan aqaanayba see camal taasna waxaa keenaya jidhkaaga marka aad qaawan tahay aadan dhar wadanin waxba aadan wadanin haddii aad sidaad u eg tahay aadan ku qanacsanayn awow way adkaanaysaa kalsoonidaada ama self steamkaaga in uu dhisnaado mar kastana waxaad raadinaysaa waxyaabo externala ama waxyaabo ka baxsan si aad ugu buuxisid booskaa kaa bannaan ha noqoto inaad validation dadka kale ka raadisid ha noqoto inaad dhar qaaliya gedatid waxyaabahaasoo dhan wayna adkaanaysaa maalin uun inaad booskaas ama godkaa kaa bannaan aad buuxisid sida keliya aad ku buuxin karta waxaa waaye caafimaadkaaga isha ku hay jidhkaaga dhismihiisana isha ku hay waadna bedeli karta awow kalsoonidaada si ay kor u aado qodobka toddobaad waxa uu noqonayaa aamin go'aannadaada shakhsiyadeed marar badan markaa imaato kalsoonida waxaa laga yaabaa noloshaada oo dhanba intaad nooladii laa hadda meeshaa taagan tahay in waalidka ay ku jihaynayeen ama walaalahay wax kuu sheegayeen ama dad kugu hareeraysan aad ula fakaraysay si guruuba oo weligaaba adigu aadan samaynin go'aan adigu aad leedahay ama wax adigu aad browd ku tahay oo aad go'aanka adigu qaadatay mar kasta oo aad bilowdid inaad go'aanada aad qaadanaysid ay gooni ku ahaadaan ama adigu aad go'aano u samaysid nafsadaada sida aad u noolaanaysid meesha aad ku noolaanaysid shaqada aad qabanaysid waxaa xirfadda aad ku shaqaynaysid waxyaabahaasoo dhan waxay kaa caawinaysaa kalsoonidaada inay kor aaddo marka xoogga saar di'ishana ku hay in aad saxdid oo aad aamintid go'aanadaada shakhsiyadeed samaysidna go'aano shakhsiyadeed haddii aadan samaynin go'aanadaada shakhsiyadeed iyo waxyaabaha aad nolosha ka rabtid hadda bilow inaad go'aano qaadatid ku aaddan noloshaada si aad hadhow toole u dareentid kalsooni buuxda nafsadaada waayo taas waxay kor u qaadaysaa aaminaadii qofka adigu aad tahay iyo waxa aad iska aaminsan tahay mar kasta laakiin haddii noloshaada intii ka dhinayd oo dhan ama intii noloshaada aad soo noolayd oo dhan la samaynayay go'aanada noloshaada iyo meeshaad ku noolaanaysid waxaad samaynaysid waxaad qabanaysid iyo saad u noolaanaysid wax kasta way adkaanaysaa inaad aaminaad isku qabtid marka bilow awow in aad aamintid go'aanadaada shakhsiyadeed samaysidna go'aano ku gooniya nin ahaan qodobka sideedaad waxa uu noqonayaa ka warhay meesha aad daciifka ka tahay ama aad ku daalan tahay badanaa waxaa jirta waxyaaba badanoo aynan ku fiicnayn qof kastoo bini aadanana wuxuu leeyahay weakness baynu leenahay meelaha aynan ku fiicnayn baa jirta anigu weakness baan leeyahay laakiin weaknesskaas inaad ka warhaysid ama waxyaabaha aadan ku fiicnayn ee aadan jeclayn inaad samaysid inaad ka warhaysid aad bay kuu caawinaysaa nolosha kalsoonidaadana kor bay kuu qaadaysaa waayo waad og tahay waxaas in aadan ku fiicnayn haddii marka aad rabti inaad kalsoonidaad kor u qaadid waxyaabaha aadan ku fiicnayn ama aad daciifka ku tahay ee weaknesseskaaga ah waa in aad bilowdid inaad ka shaqaysid oad kor u qaadid ha noqoto inaad la shaqaysid dad waxaa yaqaana ha noqoto in aad tala raadsatid ha noqoto inaad adigu isku daydid waxaas oo aad isku daydid sidii aad kor ugu qaadi lahayd aadna isku aadna ka dhigi lahayd waxaan sidii ay xoogaa sidii hore ama meeshii hore ay taagnaayeen ay uga roonaan lahaayeen inaan si fiican isula faanaan rajaynaya qodobka ugu dambeeya oo waxa uu noqonayaa ee aan kusoo gabagabaynaya xalqadan si aad kalsoonidaada kor ugu qaadid ha ka jaakirin howlaha adag ama jaalanjiyada cusub ee noloshu ay ku siiso badanaa kalsoonida waxaynu ka raadinaynaa maskaxdeenna iyo qof waxuu inoo sheegayo waxyaabahaasoo dhan videogan oo dhan haddaad dhammaysanaysid oo hadda dhammaanaya ama aad bilowday aad dhammaysanaysid ma jiri doono wax uu kaa bedeli doono haddii aad ka jaakidhid inaad hawsha qabatid kulligiin waxaad rabtaa inaad weyd iska jirtid hawsha qabo waxaad rabtaa inaad xirfad cusub baratid hawsha qabo waxaad rabtaa inaad baratid sida loo hadlo hawsha qabo hawsha waa inaad qabatid mar kastoo aad ka jaakiraysid hawsha inaad qabatid howlo adag iyo jaalanjiyo cusub oo ay nolosha ku keentana aad wajahadid waa mar kastoo ay adkaanayso in aad kalsooni dhistid ma jirto sir kaloo aan kuu sheegayo ma jirto waddo yaroo koobanaan kuu sheegayo waxaad ku samayn lahayd waxa keliyaan kuu sheegi karaa waxaa waaye si aad kalsoonidaada si buuxda ugu dhistid waa inaad howlaha adag iyo shaqooyinka adag ee ay noloshu korka kaa soo saarto aad qabatid si aad meesha aad taagan tahay uga kacdid hawl bay u baahan tahay shaqay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay haddii aadan samaynayninna ma gaari doontid meesha aad u socotid marka ha ka jaakirin waxyaabaha ay noloshu kuu soo bandhigto ama jaalanjiyada cusub iyo howlaha adag mar kastana waxaad dareemi doontaa howlahaas adag marka aad soo dhammayso marka aad natiijo ka hesho marka aad xataa ugu yaraan isku daydo aad ku fashilanta xataa kalsoonidaada kor bay u kacaysaa waayo ugu yaraan xataa waad isku dayday waxaad tahay nin wax isku dayey baa tahay ma tihid nin aan waxba qabannin ama hadhow toologilti ka dareemaya sababtoo waxyaabahan u qaban waaya ama ka shallayn doona intaasaan kusoo gabagabaynaya oo xalqadan waad ku maadsantay daawashada videogan haddii aad channelka kusoo biirtay ama aad ka mid tahay laba xaniidlayaasha hore u daawanaya ee barnaamijka aan subscribe garayn subscribe saar laba xaniidlayaasha kale la wadaag videogan waxyaabaha aad ka faa'iideyna qaybta hoose ee commentiska ah iigu soo qor sidee kalsoonidaada isu bedelaysaa marka aad daawatid marka aad daawatay videogan ama videogan aad dhammaysatay waad ku maadsantay daawashada intayna ku kulmayno xalqatan lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo